أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qorshaha uu murtade cirow ku booqanayo magaalada barakaysan ee alqudus ee ku hoos jirtaa gumaysiga sahiyuuniyadda yuhuuda mid ka mid ah warbaahinada ugu afka dheera caalamka ayaa daabacday warbixin ay ku muujinayso burburka ay qarka u saaran tahay kooxda aridada soomaaliya howlgallo lala beegsaday silibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo askar toobadkanyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo galgaduud maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladda inay hoos soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoos tagaa degmadaas munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayey tartamayaashii kaalmaha hore ka galay mimbar dacwa ah ayaa ka dhacday degmada burufulaay ee wilaayada islaamiga baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka doornimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qorshaha uu murtad ciro ku booqanayo magaalada barakaysan ee alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga sahiyuuniyadda yuhuuda haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka saadaq muumin madaxweynaha maamulka shahaada la dirirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan ciro ayaa la shaaciyey in uu dhowaan u safri doono deegaanada xoogga lagu dejiyey dadka yahuudda ah ee falastiin warbaahinta boqol labaatan iyo afar news oo ka mid ah warbaahinada taabacsan maamulka gumaystaha ayaa sheegay in afar iyo tobanka bishan murtad cabdiraxmaan ciro la geyn doono magaalada barakaysan ee qudus si gaar ahna loogu sii gudbin doono laguna soo dhoweynayo oo xarunta yuhuuddu ay ku leedahay oo ku taal galbeedka qudus waxay intaas ku dartay in booqashada ciro ay ku jirto dalxiis lagu geyn doono madxaf ku yaala xarunta waxaana halkaasi uu kaga qaybgelin doonaa munaasabad xus u ah oo lagu qaban doono hoolka xasuusta ee xaruntaasi sida warbaahinta lagu sheegay dani dayan oo ah guddoomiyaha inuu cabdiraxmaan ciro maalmo kadib booqashadan ku wehli doono mahadsanid saadaq mid ka mid ah warbaahinada ugu afka dheera caalamka ayaa daabacday warbixin ay ku muujinayso burburka ay qarka u saaran tahay kooxda aridada soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa eegaya cabdiqani maxmed majalladda caalamiga ah ee foreign policy ee fadhigeedu yahay caasimadda washington ayaa sheegtay in nidaamka ridada soomaaliya uu haatan qarka u saaran yahay in gebi ahaanba uu burburo maadaama uu waajahayo xaalad amni iyo mid siyaasadeed oo aad u cakiran dagaaladii dhowaan kooxaha ridada ku dhex maray gudaha muqdisho ayaa ka mid ah waxyaabaha ay warbixintu walaaca xooggan ka muujisay waxaanay xustay in muranka siyaasadeed ee salka ku haya dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga gurguurta ay sabab u noqdeen dagaaladaasi warbixintu waxay ka shanqarisay in khilaafka ragaadiyey siyaasiyiinta ridada soomaaliya uu khatar ku yahay nidaamka ridada ee muddada badan hergelintiisa ay kufaarta caalamka ku bixisay dhiigga iyo dhaqaalaha faraha badan iyadoo majalladdu ay warwar xoogan ka muujisay arrintaasi warbixintan ayaa imaanaysaa xilli uu sii labalixaadsaday islamarkaana gacanka hadal isku bedelay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aluursan kooxda ridada soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo kooxaha mucaaradka mahadsanida cabdiqani howlgallo lala beegsaday salbiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gobolka mandheere waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka fino ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheere waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay weerareen xerada salbiyiinta kenya ee deegaanka jabi ee degmada lafey isla gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya munaasabadda lagu caleemasaarayey nabadoon ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo casaam carfaad ayaa haya warbixintan munaasabadda noo hay mid si heersara loo soo agaasmayay islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan oo ka dhalatay beelweynta reer uwaa sharmaake ayaa ka dhacday deegaanka ceelgudud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcad ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo intay socotay xafladda nabadaanka cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan ayaa waxaa halkaasi laga akhriyay bayaan ay ku midaysan yihiin nabadoonnada jifada reer cilmi haryan kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah waxaan halkan ka caddaynaynaa bayaan ka soo baxay jifada reer cilmi xaryan oo u dhalatay beelweynta reer ugaasharmar jifadu waxay dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka lambarlaba jifada reer cilmi xaryan waxay si buuxdo u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar saddex jifadu waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika naf iyo maal insha allah jifada waxay baraa'a taama ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta haba ka dhasheeno jifada jifadu waxay baaq toobadkeena u diraysaa dadka ka dhashay jifada ee ku dhacay riddada jifadu waxay isla qaadatay horumarinta dacwada iyo waxbarashada dhexdeeda ah insha allah sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka jifada reer cilmi haryan ee dooratay nabadoonka cusub iyagoona sheegay in nabadoonka ay garab taagan yihiin kuna hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka aad baan noogu mahadcelinaynaa walaayada islaamka oo garab nagu soo siisay dowlooyin sharaf badan oo qiimaysayna na soo marisoo noo abaabushay kana soo gudubnay wayaanu mahadcelinaynaa dadweynaha deegaanka ceelguduud oo ka soo qaybgalay xafladaas ayagana waa u mahadcelinaynaa waxaan ku tashannay sida horey loogu akhriyey nabadoon cusub inaan dooranno waxaan ka codsanaynaa walaayada islaamka iyo tolka meesha fadhiya oo deegaanka kala duwana nabadoonkaasaan doorannay waxaa weeye nabadoon maxamed jaamac xuseen abii nabadoon buu ahaa awowgiina nabadoon buu ahaa waa doorannay oo raadkaasna waan ku raacnay waana ku doorannay oo waa ka dhan aflaaqana kuma lihin waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta oo walaayada islaamka ay u horrayso dadweynaha deegaanka u horreeyo nabadoonkaas inay nala doortaan dadkannaga beesha handaan baarnay xagga diinta xagga dhaqanka xagga iimaanka xagga aqoonta xagga naxariista ninku noogu fiican buu noqday ninkaasaan doorannay waxaana ballan qaadaynaa shay kasta oo diiniyad ah in markuu lagu dhaqayo inaan ku garab istaagno shay kasta oo ah dhaqan iyo xeer iyo cadaaladna inaan ku garab istaagno nabadoon maxamed jaamac xuseen oo ah nabadoonka cusub ee dooratay jifada reer cilmi haryan ayaa ballanqaaday inuu jifada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka beeshu waxay tashi ku leedahay inay ku dhaqanto shareecada islaamka aniguna aan guddoon ugu noqdo aniguna waan aqbalay waana iga go'an tahay insha allahu raxmaan ayaga aniga oo nabadoon baan rabaa aan dhihin aan isu sharrixin aan damac iga gelin bay ayagu ii garteen oo isoo doorteen ilaahay baa waafajiyey ilaahay waxaan ka baryahayaa kii ku cibaadaysta waan cadaab ku mudan inaan noqdo intaanu muslimiin in ii ducaysana waa ka codsanahayaa marba haddii nabadoon laygu sheegay nabadoon qoysmaahi waxaan ahay nabadoon muslim towxiidka qofka aan ku kulanno iyo naftayda waxaan ballan qaadahayaa inaan cadaaladda u simo anigoo la kaashanaya alle inta muslim ahoo waxgarad ah oo odayaal leh oo xarakatul mujaahidiin leh ama walaayadana gobolka leh oo naqiibka leh inay igula shaqeeyaan kalsoonida jifadeeda ay isiisay ayaguna ay isiiyaan iguna duceeyaan ilaahay inuu igu dhowro insha allahu raxmaan xafladan nabadoonka cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonnada kale ah nabadoon cali macalin aadan cali xiish oo ah nabadoonka beesha reer yuusuf iyo nabadoon maxamuud maxamed oo ah nabadoonka beesha reer garaad iyagoona ka soo qaybgalay xafladda nabadoonka cusub ee ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan waxaan leeyahay ninkii aad soo doorateen oo aad maxfalka keenteen markhaatigan aad keenteen si aad u doorateen inaad gacan u siisaan inaad habeen imaana la shaqaysaan isaga waxaan leeyahay ilaahay ha ku xadfiyo kii dalka iyo diinta iyo dadka iyo deriska afaca allah kaa dhigo kii cadaaladda ummadda ku maamulo allah kaa dhigo beeshu waxay codsatay in maaragtay nabadoonka ay doorteen lala doorto oo lala qaato annagoo ah golaha dhaqanka ee walaayada islaamka nabadoonkaas waa idinla doorannay waa soo dhowaynaynaa kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba anfacaba allah kaa dhigan lena insha allahu tacaala jifada waxaan leeyahay reer cilmi xaryan ka dhalatay beesha reer waasharmaako nabadoonkaas aad doorateen wuxuu inku leeyahay samca iyo daaca uu inku leeyahay inaad maqashaan inaad adeecdaan waxyaabaha maarata lagu adeecaya qofka maarata ulul amrigana dee ilaahi subxaana watacaala iyo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam bay noo sheegeen laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka nabadoonkaas inaad maqashaan garab istaagtaan mas-uuliyaddaas aad saarteen aad ku garab istaagtaan waa inkula dardaarmaya ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha reewar sharmaake ugaas maxamed nuur isagoona halkaasi ka jeediyey daradaarana kala duwan waxaan soo dhowaynaynaa oo aan ku faraxsannahay oo aan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno nabadoonka ay dooratay beesha reer cilmixaryan muddo badanna ay ku jirtay hawshiisa oo anigu aan ogahay waa kula shaqaynaynaa nabadoon beeshii ku dooratayna waxaan ka rajaynaynaa aan ka codsanaynaa siday u dooratay inay oola shaqayso asagana uu noqdo kii ilaahay kitaabkiisa ku hoggaamiyo beesha ayaguna ay noqdaan kuwii ku ayidoo ku raaco annagana waxaan ballan qaadaynaa ciddii khayru sharci kugu khilaafto inaan kaala shaqaynaan yaan anna ballan qaadayaa munaasabadda nabadoonka cusub ee ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan ee ka dhalatay beelweynta reer warsharmaake iyadoona sidan oo kale beelaha dega wilaayada islaamiga gedo ay ku tartamayaan hoggaan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garabstaaga jihaadka ka socda bariga afrika askartoobad kenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo galgaduud aynu ku horumarno hiiraan iyo toobadkeenyaasha lagu soo bandhigay saadiq muumin ayaa mar kale warbixintan haya mustaf cilmi yuusuf iyo mahad dagaal maxamed waa laba askari oo toobadkeenayaal ah kuwaasi oo isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmooyinka kale ah boqaqableh iyo moqokori askartan taa'ibiinta ah ee ka soo baxay safka cadowga ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ah qaybtooda milatariga mustaf cilmi yuusuf waa afartan iyo siddeed sanno jir waxaana uu murtadiinta ka tirsanaa laba iyo toban sannadood isagoona qayb ka ahaa duulaanada shareeca ladirarka ah ee lagu soo qaaday wilaayadda hiiraan hadda labaduba waxay allah uga toobad keeneen gaalnimadii ay ku dhaceen iyagoona sheegay inaanay dib ugu laaban doonin falkii ay ka toobad keeneen ee gaalnimada ahaa anigoo ah musdaf cilmi yuusuf ka tirsanaay ciidanka militariga qaybta lixdamaad waxaan ka howlgeli jiray hiiraan tababar waa soo qaatay waxaan ku soo qaatay lamagalaay soomaaliyana tababaraysa oo macalimiin noo ahayd tababarka waa soo dhammaystay shaqada u horraysa waxaan u aadnay buulburto buulburtaan qabanay ad waxaa ka soo wareegay toban iyo dhowr sano toban iyo dhowr sano ka soo wareegay aan askari ahaa dagaaladii midkii buulburto waa ka xasuustaa ku kaloo beledweynaha waa ka xasuustaa koo halgan oo tuuriga tuuriyaysa waa ka xasuustaa saasay ahayd ani fadhigayga wuxuu ahaay beledweyne iyo bulburto haddana oon fahmay in meesha wax khasaaraa moogiye wax faa'iidaa iigu sugnayd inaan waalidkay iyo aan ka ducaysto oon dalkayga aan ka shaqaysto ayaan usoo noqday muddo dhowr iyo toban sano ayaad ka tirsaneyd maleeshiyaadka murtadiinta caqabadihii kugu weynaa oo aad la kulanto maxaa ka mid ah caqabadihii ugu yaabadnaa qaraxyihii ka mid ah wallahi qaraxyaha xaalkooda mashar yarayn mashar yarayn aadkiiba aaday ahayd inkastoo qaraxu markuu dhaco carrada dhan wada saameynayo adigoo wareer u ahay markuu dhaco oon xaalku waa xumaanahay jah wareer u ahay adi nus saaca mal waxaad wayni xusuustu waa kaa tegi horta qaraxi igu dhawaay an waxa igu dhacay agtiinta ku dhacay aragada beledweyne stationka aan ku jiro waxba igama soo gaarin marka laakiin siduu u dhacay dhulgariir caadi u ahaa qaraxa xusuustaa kaa lumiba cabsiba maa damaankaaba kaa taga xusuusta dhammaada tegayso xusuusta markay tagtana adigu qarax markuu tago oo nusoo camal la gaara maara markaasay kuu soo noqone taas xaqiiqa waay anaa ku dhahay ha waa caqabadaha ugu weyn waa nala soo wareer maqribkaba mugii la gaaro waa nala soo wareer waa noo rukunayba saakay dadka isla qoslayseen oon doorkii meydaan ark wallaahi si weyn ii saamaysa wallaahi laba iyo tobankii sano waqtigaan lum waxaan ka faa'iido ilaahay uunta ma leh wallaahi bilaahi yaan ku leeh waxaan ogaaday inaan cidlo ku socdo marka anigalee isniyeystay inaan meel taga maskaxdayda dejiyo inaan ka soo noqdo anigalee intiqaasada xitaa qof igulama talin mustaqbalkaygaa ku lumay aqligaygaa ku lumay waxqabadkaygaa ku lumay marka waxa waaye alxamdulilah soo hanuunkana ilaah iskale baaqan jeedinaya waxa waaye yaana howshaan aniga ku jiro yaan la aadin anaa ku lugo yaan lagu lugoyn dhowr iyo toban sano aan ku lugosana aniga waxaa liisu dhoway si fiican wallahi si fiican dhaqan wanaagsan islaamnimo ah aa liigu soo dhoway culays aan sheeganayo faa'iido mogi wallahi inayna farxaddaydii waaba saa'idba maba soo koobi karaba aa wallahi soo ma koobi karo shalay raggaa iska hor jeednaa barga gacmaha igu salaamo waaba marka waa farxad gooniya waa hadiyo ilaahay ku sii waxaa ka aaminsanaay dad dad cunaha u ka aaminsanaa been lama sheega ma maanta waxaan ku arkay dad sharaf leh soo dhoweyn leh xil isxil qaaban maayo si fiicanoo nabadgelyaa gacmo furan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waaha mahad dagaal maxamed muddo adiga laba kun labaatan saddexdaa uga beeray degmada buulburte xamar dhexdeeda kasoo shaqeeyey waa kasoo tegey tababar oo macnaha saddex bilood a muqdisho dhexdeeda ku qaadanay muqdisho cabaar saddex bilood oo kaleeto joognay waana kasoo tegey waxaana isku soo dhiibay wilaayada islaamiga joogta magaalada muqukuri xalaana u imaaday wax dhibana lama kulmin ilaahay maadiis waxaan kula dardaarmaa dhalinyarta kaleeto jirta nimankaas jirta inay isaga soo tagaan ay wadankoodan iyo waalidkooda iyo nabadooda ay yimaadiin oo kula dardaarma marka ay isaga soo tagaan hadduu ilaah yiraah wax dhiba la kulmaan walaayaduna waa soo dhaweyneysa hadduu ilaah yiraah anigana xorriyadeyda iyo nabadeyda iyo caafimaadkayga in dib loo siiyo ugu imaaday waana lii siiyey wax hadda dhib oo ka imaana oo aada madoobna ma jiraan mahanu yimaadeen hadduu ilaah yiraah wax dhiba lama kulmi doonaan waana isaga soo tegay haddii wax faa'iidala ay leeyihiin aan lahayn aan iska soo tegay hadduu ilaah soo dhaweynta boqolkiiba boqol oo ku mahadsantiin wala- walaayada islaamiga waanay soo dhaweyn soo dhaweyn fiicanaana ka faa'iiday degmada boqoquriyaa jooga alxamdulilah waana ku nabad qabnaa ilaahay noo gargaara labadan askari ee taa'ibiinta ah ayaa qayb ka noqonaya askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhiibaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo lagu soo bandhigayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sidoo kale toobadkeen lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga galgaduud waxaa warbixintan ka diyaariyey marwaan maxmed cabdulaahi faarax maxamed waa askari taayib ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya muddo ka badan sannad ayuu ka tirsanaa ciidamada riddada wuxuuna maanta la waafajiyey inuu isaga soo baxo falkii gaalnimada ahaa ee uu ku dhacay kadib markii toobada loo qabtay ayaa waxaa waraysi la yeeshay idaacaddii islaamiga andalus isagoo ka warbixiyey asbaabihii ku kallifay inuu ku biiro riddada iyo waxyaabihii uu ku arkay intuu ka tirsanaa kooxda riddada iyo sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud magacayga anoo bira faarax maxamed oo iska soo dhiibay qolada riddada afar iyo toban bilood aan ku jiray afar iyo tobanka biloodka aan ku jiray toddoba biloodna boqol boqolta wayna sii hayeen toddoba biloodoo kalena waxayna sii hayeen lacag laba laba boqol oo bish marna go-eysa marna imaanaysa hadda waa iska soo dhiibay maanta islaamkaan soo galay kuwa ku jiro maaragtay ilaa xilligan falkaa ku dhex jirana waxaan maaragtay u dirayaa baaq inay iska soo dhiibaan kasoo tagaan meesha meel lagu noolaa kale maahan meel laba boqol oo qofood ay joogtoon wax ka soomaayo wax ka salaada aan la arag haddii inay iska soo dhiibaan rabaa kasoo tagaan meeshaas wax nafta uma hayaan wax noola midna iyo wax aqriya adduunkeeda waa sii jidiyey waxaan soo maray todoba bilood oo meel ciidan lagu ururayo ku xaraysnayn oo wax tababarna la siinayn iyo laba bilood oo toos noola tababarayo meel leexana buru ku xaraysnayn xoolaa kasoo raacay degmada hilwaay afar iyo toban bilood hal sana iyo laba bilood asbaabihii keenay xoogay inuu shiid iska shiidsan baa maaragtay qolo lacag la siinayo iyuu kamid oo xaraysanayaan arkay shiidkaas iyo xoogay dhalinyaro maaragtay tashkiiladay aan ku raacay fal xun waay falkay ku jiraan waxay ku hayaana lama arko waana fal maaragtay aaminsana falka dilimaa inuu yahay hadda waxay ku hayaana lama arko wixii maaragtay wax fahmaya sidoo kale way kasoo tegayaan way iskasoo dhiibayaan muslimiinta isu soo dhiibayaan maasha allah boqolkiiba boqol si fiican liisoo dhaweeyey walaayadu waa mahadsan tahay si fiican sharaf la iisoo dhaweeyday wax layaa dagaal ma aana gelin waagaya maya maya maya maya lagama yaabo inaan meesha aan kasoo baxay oo afar iyo tobankaas bilood aan joogo inaan ku laabto wallaahi waxyaabay igu saameynta badnaa afar iyo tobankaas bilood nin nin naagaysanaya waa arkay waxyaabay ila yaabka badnaayo maaragtay inaan ka dhex tanasulo ka dhex baxo waxyaabahaasaa maaragtay ila yaab badnaay waa wax maskaxdayda soo geli waayey nin leeya nin buu wataa oo sida naagtii maarata guri u joogaa uu naagaysanayo waa soo arkay waxyaaba xun baan maarata marka soo arkay taas baa ila yaab badneyd dhowaan ayay ahayd markii askari toobadkeen ah oo ka soo baxay maleeshiyaadka murtadiinta lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmadaasi cismaan axmed uubo ayaa warbixintan ayaah maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowra diini ah oo muddo toddobaada u socotay bulshada ku dhaqan tuulada sariiraha oo hoos tagta deegaan weynaha arawow ee isla wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowrada oo socotay muddo toddobaad ah ayaa lagu bixinayey duruus diini ah oo la xidhiirta arrimaha caqiidada cibaadada akhlaaqda iyo muhiimadda ay leedahay ku dhaqanka shareecada islaamka dadkii ka faa'iidaystay dowrada ayaa soo bandhigay qaar ka mid a casharadii iyo duruustii ay barteen muddadii ay dowradu u socotay iyagoo sidoo kalena si faah-faahsan ugu warbixiyey faa'iidooyinkii ay ka heleen dowradaasi
oo degan sariiraha tuulada sariira oo dowra ka qaadanayd muddo oo todoba biro ah wax badan baa lagu soo faa'iiday ja- diinta kol ah laga dhigay dowladda waxaan ka qaadanay wax badan aan ka qaadanay anoo joogo tuulada sariiraha maamulka khayr allaha siiyo wax badan aan ka faa'iidaysanay nagu soo celiyo mar walba meebanunun qobadiyaa dooro toddoba maalmood oo socodkati meebo kafayniya wal badan wala badan meebo kamidagya maa huwa aljihaad fii sabiili illah huwa qitaali alkaafiriina waalmurtadiina waalmunaafiqiina liiclaa'i kalimati illah kama anwaacu aljihaadi anwaacu aljihaadi nawcaan jihaadu dalab wa jihaadu dafci tuulada waxaan ugu baaqayaa doogoro inaanuna soo celiyo oo mar kasta ay maamulka nooga- nagu soo celiliyaan moor mar walba inaanala joogaano oo dowrada waa maanta waxay ka faa'iidinay wax badan ayaa ka faa'iidinay maalinkii dambena inaan kusii ziyaadsanaan rabna marka التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية وأسماء وصفات كما أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما هو ما هو المرتد المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه قولا أو فعل أو اعتقاد أو شك من حكم مرتد حكم مرتد القتل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه dowraana noo qabtay todoba maalmood wax badan aan ka faa'iidnay maama ana laa ilaaha ilallaah macnaahaa ee ilaa macbuuda bilxaqin ila allaahu dowraadka noocaani oo kale ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka socdeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna maktabka guud ee dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii dardargeliyey dowraadka loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan taas oo kor lagu qaadayo heerkooda aqooneed waxaana dowraadkan barbar socda duruus maalinle ah oo si taxana ugu socoto masaajidda waaweyn ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu dambeyntii munaasabad abaalmarinna lagu guddoonsiinayey tartamayaashii kaalmaha hore ka galay mimbaru dacwa ayaa ka dhacday degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga ah baay bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warbixintan eegaya
أتى النجاح وأقبل والسعد حل ليكمل فمبارك ومبارك يسعى لتبقى الأفضل mimbaru dacwa waa halkudhigga iyo magaca uu xambaarsan yahay mashruuca qoonkororsi ah oo muddo sannada ka hor uu soo kordhiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ah mashruuc bulshada wilaayaadka loogu talagalay in lagu nashaadgeliyo dhanka kalena bannaanka loo keeno heerkooda waxbarasho tartankii xifdiga mutuunta ee looga bartay bisha dulxij wuxuu sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri mimbaru dacwa uu soo bandhigay ilaa lix kitaab oo uu tartamaha ka dooranayay shan kitaab waxayna kutubtu ay kala ahaayeen kow kitaabka caqiidada ee sulamul wusuul labo boqolka xadiid ee ugu horeeya kitaabka cumdatul axkaam saddex kitaabka fiqiga ee alqawaacid alfiqiy linaasir asacdi afar kitaabka naxwaha mulxatul icraab boqolka beed ee ugu horeeya shan kitaabka faatixatul aadaab ee suhdiga lix laamiyatu ibnu wardi ka hor tartanka iyo inta uu socday isku diyaarintiisa waxaa andalus la hadlay qaar ka mid ah ardaydii sannadkan isu soo diiwaangeliyey iyaga oo soo bandhigay diyaargarowgooda tartankaasi aan eegno marka hore qaybta ragga isku diyaariyey tartanka ها هو مكتب الدعوة يفتح للشباب يفتح للشباب باب المسابقة في حفظ المتون والعلوم الشرعية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شعارنا علم وإتقان وفهم وإمعان أضاء القلوب بنور الهدى كالقمر المنير بليل دجى أيا هب الشباب لنيل المنى لنقطع أشواطا بجهد سما لقيد النكوت بوقت الشباب من غير ندام لوقت مضى وأقول للمتسابقين طبتم وطاب ممشاكم sidoo kale markanna aan eegno dowrka gabdhihii isku diyaarinayey tartankii mimbaru dacwa anigoo magacaygu yahay khadaro sheekh maxamuud yuusuf ka socota mu'asasada ricaaya liqismi alcaali kana mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada baay gaar ahaan degmada buula fulaay sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba waxaan halkan isugu diyaarinaynaa tartan uu qabanayo maktabka dacwada ee mimbaru dacwa ilallaahi casa wajal waxaana kaga qayb qaadanayaa shan kutub oo kale ah faatixatu alaadaab cumdatu alaxkaam laamiyatu ibni ward mulxatu alicraab qawaacid alfiqiya waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo tartanka من بعد أمر إلهي حزتم طموحا مذهلا فامضي إلى العلياء دوما بغير تململا فامضي إلى العلياء
sanadkan lix iyo toban arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa ka qayb galay tartanka mimbaru dacwa ilallaah kuwaasoo ka kala socday goobaha waxbarasho ee kala ah alricaaya macadka qurduba mu'asasada annajaax iyo rag ka socday xalaqaadka masaajidda magaalada buulafullaay aan eegno qayb ka mid ah tartankii mimbaru dacwa ee ragga u dhexeeyey والخطأ والإكراه والنسيان أسقاطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل markanna aan eegno qaabka uu socday tartankii u dhexeeyey gabdhaha wax ka barta goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada buulafullaay سؤال كواد من راسه اعتزل ذكر الأغاني والغزل اعتذر ذكر الأغاني والغزل وعقل الفصل وجاني من هزل أداعي الذكر لأيام الصبا tartan xiise iyo xamaasad badan oo muddo socday kadib waxaa la soo gaaray wakhtigii gebagabada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaan u istaagay diyaarinta xaflad heer sare ah oo lagu shaacinayey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay waxaana goobjoog ah xafladdaas oo lagu casuumay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh mukhtaar maxamed cusmaan sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kelimad qayamana ka jeeday goobta ayaa ka hadlay fadliga cilmiga isagoo si aada u bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee dumarka muslimaadka ee magaalada buulafullaay
علمك ولا ليال ما وها طريق عظيم إلى الجنة جدوين أو جنة كجيو واتي حديثك وحدون مراني إمامك إن شاغي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ها علمه بعد برشوز قال جد جنة هذا إلهي كي كنمبر ugu dambeynna waxaa madasha looga dhawaaqay natiijada tartanka iyo sida ay tartamayaasha u kala galeen kaalmaha waxaana goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino iyo dhiirigelin gaar ah oo loogu talagalay faa'iiska koowaad oo mimbar dacwa maysheynay laba boqol iyo konton darajat mumtaaz yeesheeni maynlaan elankaas miqdaad ibraahiim cali darajadiisa mumtaaz igu abaalmarin may la siiyey boqol iyo konton doolar ayaa mar abaalmarinaya iyo hal kutub oo qur-aan alfaa'is athaani kaalinta lamaad lama qof asalgaleen cabdisamed cabdullaahi maxamed iyo ibnu cabaas maxamed axmed lamada ma sheeneen laba boqol afartan sagaal dhibi shan kaalinsan isku mid ee ka sheeneen laba boqol afartan sagaal dhibi shan ka sheeneen lamada baska darajuw abaalmarin haleen boqol iyo labaatan doolar iska jirsho lamariyo boqol iyo labaatan دولار يا هلال الفائز الثالث إن لما قفز لقلن لما قفمي ورقية محمد شيخ حسن إيو أحمد عبد القادر حاج آه يون مشينا لو بقول أفرطون السغال ممتازة رقية kii labaad oo xiriir ah ayuu degmada buulafullaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ka dhacay tartanka mimbaru dacwa kaasoo dalabatul cilmiga ay ku soo bandhigayaan heerkooda waxbarasho maadaama ay dhiirigelin ka heleen mas-uuliyiinta maktabka dacwada gebagabadii cilmigu waa iftiin iyo hanti aan dhammaanayn waa aaladda ugu muhiimsan ee qofka ka caawisa inuu kala garto xaqa iyo baadilka horumaryo noloshiisa una adeego bulshada diinta islaamka iyo guud ahaan bulshada muslimku waxay qiimayn weyn siiyaan cilmiga iyo dadka bartay bulshooyinka cilmiga qiimeeya waxay gaaraan horumar sharaf iyo xasiloonni sidaas darteed raadinta cilmigu waa waajib iyo maalgashi qiimo leh oo qof kasta looga baahan yahay ليكمل فمبارك ومبارك يسعى لتبقى الأفضل walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waan intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu